meesha la yiraahdo bursaalax ayaa sheemaha baraad waxaa ka dhacday xoogaa shil ah shilkaas oo laba nin ku dhimatay ma garad si wanaagsan garad
waxaana shilkaas isaga ah usoo gurmaday dadka tiro badan daalkacyo dagdawood meelo kaleeto kulli waa laseeyihin ma garad
si wanaagsan war ma maqas marka waxa weeyaan arrintii meeshaas lagu xakameeyey haddana way xasilan tahay arrintiibaa maarata marka tartiib raabkulkeediibaa maarata lagu jira
garaa sidaa wax uga dhaceen adiga iyo ismaad hogaaminayso ama wafti kale waxay ka yimaadeen sida wararka lagu maqaalaa deegaanka galdogob garaad maxamuudow sidee wax uga dhaceen magaalada bursaalax
sida wax uga dhaceen waxa weeyaan laba nin baa maaragta qola umaado gaalkacyo xaggee ka timid baa laba lagu sababay baa la yiri madala
gaalkacyo qola nooco ayaa ka timid
qolo mid maaragta dhalinyaro oo rabshadu ay ka bilaabatay baa yaa maaragta meesha xabada ka riday labadaas labadaa nin baa ku dhimatay
hadda wararka naga soo gaaraya deegaankaasi bursal waxay sheegayaan in koox burcadbadeedi ay weereen xarun isgaarsiineed oo ku taala deegaankaasi kadibna halkaasi ay sidoo kale raas ku fureen guddoomiye ku-xigeenkii degmadaasi iyo dad shacab oo kale halkaasna ay ku dhinteen wararkaas muusan deegaan ka jirin wararkaasna soo gaaray guddoomiye wallaahi hadda qof baabuur la aadahayo oo falma idinka sameeyey inuu burcadbareed yahay iyo inuu burcadbariyeed yahay markala naqaano anaku ma garatay dhacdadu markii ay dhacaysana anagu korta maanaan taagnayn adigu waxa weeyaan meesha ay ragga ku dhinteen iyo meesha maaragta shirkada oo isgaarsiinta ah waxaa tidahdaa labadaba labadaba waa wax meel isku isku leexsan weeye ma garat marka arrintu nimankii meesha ay ku dhinteen waa aragnay waa yani wa waxa saan la isugu jeeda ma wax kala fog ma aha ma garat nimankuna inay burcadidadeed yihiin iyo inay wax kale yihiin anagu ma kala sheegi karno sidaasay wax u dhaceen garaad dhegalada buursaalax waxay dhinaca kala yimi maamulkii gobolka mudug oo dhan iyo idinko ismadii deegaanka weliba adigu aad tahay isinkii deegaankaas ugu magac dheeraa garaad maxamuud yuusufow ilaa iyo iminka maxaad qabateen dhinacydii dirasoo dhex martay mabeelihii ma isu keenteen mase halkiiba waleel kala joogaayo xaaladda halkii kala maraysaa
maya arrintii waxay maraysaa waxay maraysaa markii u horeysay anagoo aan carada usoo gurmanay gurmadkii isaga ahaa iyo hortanaa tallaabadii laga qaadi karay laga qaaday oo maxaa tidahdaa dadkii kala durtiyey ayaanu meesha tagnay markii aanu tagnayna qoladii maxaa tidahdaa waxgaareen waa aanu la kulanay labadii labadii baarto ay waxgaareen labadiiba waa la kulanay markii aanu la kulanayna waxaanu ku heshiinay in maaragta arrinta anagu aanu ku jirno iyo dadka kaleeto meelaha kaleeto soo gurmaday wax dhaqdhaqaal ah oo la sameeyaan inayna jirin ma garan
dadkii rifaalkan iyaga goystay gacanta ma ku dhigteen maadaama waa maamulkii meesha tegay iyo adiga weliba isinkii deegaankaasa gacanta ma ku dhigteen mase way fardheedeen oo ilaa iyo iminka gacan laguma hayo
hadee dadka iyaga ah horta maxaa tidahdaa in hawsha la xasiliyo maaha gacanta niman meesha iska taagtaagan oo gacanta lagu soo qorqorsanayo ma ayna ahayn sidaad la socotaana hadee soomaalida dhaqankeeda waa la socotiin ma aha qof maaragta beel ka tirsan in beel intay iska soo kacdo ay dhakab siinayso iska qabsanayso ma aha waa in si xushmad leh oo maxaa tidahdaa cad iyo aasada islaamka waafaqsan in maaragta arrinta la isugu soo gudbinayo ku cajacayb leedahay maaha wax wax qofkii iska socon hayaaba uu waftigii kasaaba ay dadka iska soo qarqarsanayaan ma aha ma garat garaad maxamuud yuusuf xasanow ilaa iyo iminka mar haddii aad tiri raggiina gacantii kuma hayno ama sa hadalkaa ii dhadhamaysa beelihiina wada hadal baa u socda rantiyay telag ayaad ka qabtaan in hawshan aad ku guulaystaan idinkii maamulka gobolka mudug
waxa weeyaan arrintu hadda waxay maraysaa oo maanta ay kusoo hargashay in maaragta idihii wax gaareen in awal markii u horreysay isu-imaatin gaar ahaaneedna usa jirin isu-imaatin gaar ahaaneed baa meeshii aan ka furnay oo nidaamkii noo noo waafaqay waana maxaa tidahdaa waana dhammaanaysaa sida ay noogu soo bishaareeyeen ummadihii maaragta hawsha gaar ahaan ay usii taabanaysay ma garan guddiyo miyaad qabateen guddiyaa laleeyahay waad qabateen dhinacyada idinka dhexdhexaadinta wada iyo miyay yimaadeen sidoo kale dadka socda maamulka etoobiya deegaankaasi bursalax waa kula dhow yihiin dhinaca etoobiya magaceeda idinka timi bal arrimaha garaad faahfaahinaga sii
meesha la yidhaahdo riibo male ayaa waxaa yimid baa la yiri maxaa tidhahdaa qolo oo dhigo xagga etoobiya ah qoladaasna waxaa la yidhi hawsha waa lagu jiraa iyaguna waxay yidhahdeen haddii ayna arrinta ayna noqonin mid maaragtaa dhib yar hataa nalala soo socotiiyo marka adigu ilaa hadda waxaanu rajayneynaa dhibyarid baanu rajayneynaa galabta ilaa caawa waxaanu rajayneynaa hawsh soo dabagabowdo ma garatay ugu dambayntii garaad maxaad ugu baqashaa dadka ku dhegaysanaya ee kaala socda barta internetka ciyaag dadcom ama ha u dhasheen dibadda ku nool ama gudaha jooga ee beelahan weliba qaasaan kasoo jeeda maxaad ugu baqashaa dadkaasu ku dhegaysanaya meel kastaa joogaan be
waxa weeyaan dadka waxaan ugu dhawaaqaynaa ilaahay ilaahay abuurtay inay maaragta ka xishoodaan oo ilaah laga cabsado annaguna sidciid oo kaleetaanu isfaraynaa waayo ilaahay wuxuu yihi walaqad wasayna aladiina uutu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqu llah walaqad wasaynaa waxaan u dardaaranay aladiina duulkii aamanuu iimaanka laga helo min qablikum idinka idinka horeeyey iyo wa iyaakum idinkaba an ittaqullaha ilaah inaad ka cabsootaan sidaasaan idin dardaarmaynaa baa ilaah yidhi dardaaranka isaga ahaabaan anaguna ummadda u gudbinaynaa ilaahay ina abuurtaba inaynu ka cabsoonnaa arrintaana waxaanu jecelnahay si shareecada islaamka waafaqsan inay ku dhammaato ma garta garaad maxamuud xasan garaad maxamuud yuusuf xasan oo kamid ah isimada gobolka mudig oo goori wato warramayey shabakada wararka cigaag doodka masoo ku sugan deegaankaasi bursalax garaad aad baa u mahadsan tahay
waa mahadsantihiin idinkuna assalaamu calaykum